bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawid inaysan waxaa ugu waaweyn ciidamada ka tirsan maamulka hirshabelle oo ka cabanaya mushaar la-aan oo xirtay qeybo ka mid ah waddooyinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laama hamaanka maamulka puntland oo gacanta kusoo dhigay nin dil ka geystay degmada jariiban ee gobolka muduga walaashiisii wiil waato oo dil iyo dhaawac ugu geystay gudaha xerada qaxootiga xardhere waa xagardheere ee dalka kenya dadka wiilal dhallinyaro ah oo badda qaaday maanta oo laga helay xeebta gillaq ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo qalab ku wareejisay xafiiska waaxda tacdiyada haweenkii caruurta ee booliska soomaaliyeed wasiirka caafimaadka gobolka banaadir oo baaritaano caafimaad maanta u sameeyey caruurta agoonta ee ciidanka booliska soomaaliyeed polisaasi oo guryahooda kasoo barakiciyeen daawad kusoo rogmaday oo xaalad baniaadanimo ku wajahaya duleedka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wararka guda dhinacaa waxaa ugu waaweyn gudagelada ka dhaca qaybo kamid ah dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka habeeneereo darsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle oo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa xirtay qeybo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wareega cabdimajiid aweys ayaa warkan kasoo diray beledweyne
hirshabelle waxaan u sheegayaa marka inay ummadda ay been u sheegayso ay waxay tahay gacan ku rumays ma ahan cadaalad madaxweynaha hirshabeelle cali gudla waxaan leeyahay maqaayid kuu furan wax kaaga shaqaynaa marka ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo ka godoonsan mushaar la'aan ayaa maanta xirtay qaar ka mid a waddooyinka muhiimku ah isku socodka gaadiidkai dadweynaha ee ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamadan ayaana waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan mushaar la'aan iyagoona sheegay in muddo saddex bilood ah aysan qaadaan wax mushaar ah ciidamadan ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana ka cabanaya mishaar la-aanta ayaa si gaar ah waxay xirteen waddada weyn ee horumarta saldhigga booliiska waxaana ay baaq u direen qaarkood oo warbaahinta la hadlay madaxda ugu sarraysa maamulka hirshabelle hirshabelle waxaan u sheegayaa marka inay ummadda ay been u sheegayso ay waxay tahay gacan ku rumays ma ahan cadaalad madaxweynaha hirshabelle cali gudla waxaan leeyahay maqaayid kuu furan wax kaaga shaqaynaa marka maqaayid kuu furan waa hirshabelle waa maqaayid meel u furan waxaan u sheegayaa marka inay wax ka jira inay jirin hal haba kama jiraan afar bilood lacagtu naga maqnaad awal boqol doolar qaadan jirnay boqolkaas doolar ku suluugi jirnay ayaa haddana afar bilood waayne marka ciidamada ishaga federaalka sidoo kale ishaga boliiska ah waxaa u soo baxa seminar waxaa u soo baxa wax walba u soo baxa anaka xabad nooma soo baxaan tuutaan wiil xataa nooma soo baxo boqolka doolar tuuta ku tala jirin arsaas kala bixi jirno aan booshash kala bixi jirno waxaa idii sheegaya marka state madaxda u ah oo saraakiisha ah ayaga bilaaba wanaagay wax bilaaba iskaga dhigaan ayagana xumaanta bilaaba haddana ayaga xumaanta ku xujiy saraakiishu waxaan leeyahay marka hirshabelle ha la iska celiyo wax jira ma anugu kolley sacan laga bilaabo madaxweynaha stateska hiiraan ay sheega cali jeet ayaan la shaqaynayaa dad sheegto oo aa ka fadhiso ma sheegto sharci ciidan qabtaa wax mushaarka hirshabelle ka mushaar yaro ma jiraan saraakiishoodii iyo askartii oo godood ah saakii shan bil oo mishaar la'aan ah iyo wax badan oo dhaliilo ah oo saraakiisha iyo saraakiil xigeennada inta gobolkan joogto booliiska ama federaal ha ahaadaano ama hirshabel ha ahaadaano aan dhaliilo ka nahay annagoo ah booliiskii maamul goboleedka hirshabel taasoo ah shan biloo xaquuq la'aan ah iyo xaquuq la'aan shan biloo xaquuq la'aan ah sidaas darteed waxaan cawasho ka nahay saakii saakii saldhig waa noo xihan yahay meel walbaa noo xihan boondooyinka meel weliba waa xihana intii haddaan xireen waa xiri doonnaa intaas ka bacdi ilaa xaquuqda in aan ka helnona waa xiraan doontaa dowladda soomaaliya baan baaq u diraynaa saraakiisha oo meesha ciidamada maanta godadka ka sameeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaana ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa arrintooda waxa ay ku su-aadaysaa iyadoo ismarwaa siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaana aan weli la xallin cabdimajiid aweys tv-ga dalsan beledweyne
aada ayuu mahadsan yahay wareega cabdimajiid oo warkaas kasoo dira beledweyne ayuu ahaa laama ammaanka maamulka puntland ayaa gacanta kusoo dhigay nin dilka geysta degmada jariban ee gobolka mudug maamulka puntland waa maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan nin gacan ku dhigla lagu magacaabo oo ahaa cabdi fitaax cali warsame oo raadin iyo baaritaano fara badan kadib gacanta lagu soo dhigay sida lagu sheegay war kasoo baxay maamulka gobolka mudug ee puntland cabdifitaax cali ayaa ku eedeysan inuu nin ku dilay een, degmada jariban ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna u sheegay in cadaalad daro horgeen doono gudoomiyaha ayaa u mahad celiyey ciidanka iyo maamulka hogaaminta gobolka oo ku guuleystay soo qabashada ninkaas farka dilka geystay faahfaahinna ayaa kasoo baxaya nin hubeysan oo walaashiis iyo wiil uu abti u ahaa dil iyo dhaawac ugu geystay een, gudaha xerada qaxootiga xagardheer ee dalka kenya Adnaas- waa saleeman cabdaale ee warkaan faahfaahinaya
dhacda argagax leh ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhacday xerada qaxootiga xagardheer oo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya kadib markii nin ku hubeysan mindi uu dil iyo dhaawac u geystay dad eheladiisa ka tirsan ninkan oo lagu magacaabo cabduqaadir cabdulaahi ayaa gowracay wiil hal sano jir ah oo uu abti u ahaa isagoo sidoo kale dhaawacay walaashiis oo uur sideed bilood uur sideed bilood ah lahayd dadka deegaanka ayaa tilmaamay inay aada uga argagaxeen falkaasi arrin aada u fool xun baa ka dhacday halkan taasoo ah wiil in wiil uu dilay walaashiis iyo wiil yar oo ilmaha halka sana jira ah wiilka yar wuxuu ku dhuftay doorey isagaoo isagaoo ka geliyey dhuunta kadibna gowracay kaasoo markiiba geeriyooday ayuu yidhi oday ka tirsan dadka deegaanka oo dhacdadani ka hadlay dhaawac halis ah ayuu sidoo kale ninkan u geystay gabadha xaamilada ah kadib markii uu ku dhuftay masaar iyo baangad oo uu waday walaashiis wuxuu madaxa kaga dhuftay masaar kadibna baangad ayuu dhegta kaga jaray waxaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada gaarisa ayuu hadalkiisii raaciyey macadda sababta falkani ka dambeysa ma- hase hase ahaatee ninkan falka geystay oo baxsaday ayaa la sheegay inuu aada u isticmaali jiray maandooriyaha noocyadiisa kala duwan
Ah, wiilal dhallinyaro ah oo ibadda qaaday maanta ayaa laga helay xeebta geellaqay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir wareega cabdisalaam juulle ayaa warkan faahfaahinaya
ilmaha masaakiinta badda ku dhinteen micnaha ilaahay wax u qori waaye shahiidayna ku dhinteen ilaah u naxariisto waalidka ilmaha oo badda ay u soo dirayaan waa inay ka celiyaan
halkan waa badda geelaq degmada xamarweyne ee gobolka banaadir badda saaka waxa ay qaaday laba wiil mid uu yar yahay halka midka kale uu weyn yahay ugu dambayntii waa laga soo saaray wiilashan waxa ayna jirkooda ka muuqda dhibaatooyin kala duwan oo badda ay u geysatay muddooyinkii ugu dambeeyey badda waxay qaadanaysay dhallinyaro kala duwan kuwaasoo iyagu u soo dabaaltega halkan laakiin badda ayaa jiidashaan leh waxayna qaadanaysaa dhallinyaradaasi kala duwan oo dabaashu soo tegey dadka ay qaadatay waxaa ka mid ah kuwa dabaal yaqaanay ugu dambayntiina baddan ku geeriyooday kuwo kale ayaa eheladooda ay raadinayaan oo la la'yahay mas-uuliyiin ka tirsan degmada xamarweyne ayaa halkan yimid waa ayna ka qaadeen wiilashii badda ay qaaday waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadkii goobjoog u ahaa dhacdadan waxayna waraysi naga siiyeen sida ay wax u dhaceen iyo sida badda wiilashan ay u qaaday iyo ugu dambeyn sida loo soo saaray ilmaha masaakiinta badda ku dhinteen micnaha ilaahay wax u qori waaye shahiidayna ku dhinteen ilaah u naxariisto marka waxaan kasii hadlayaa ilmaha xaafadaha oo oo micnaha oo soo ay soo dirsanayaan waalidka ilmaha oo badda ay u soo dirayaan waa inay ka celiyaan baddaan dabeelaa gashay waxaa lagu jiraa debshidaa lagu jiraa xagaayaa lagu jiraa qof dabaal ka sayaataa way laqaysaa waa ilmaha inaa xaafadaha lagu celiyaa oo ay badda ay- ay- ay soo aadin ilmaha al- al iska taxdiro ilmaha ala celiyo marka dowladdana maasha allah way imaatay labada ilmo waa la soo bixiyey maasha allah balaankaa la soo saaray maasha allah alxamdulilaah marka waxaan kasii hadlayaa micnaa ilmahaas inaa xaafadaha lagu celiyo ilmaha ay soo bixin wallaahi goobjooga ahaay een, laba wiil ay soo saartay ayaantaana way iska kacsan tahay badda xilligeeda waxa waaye xilli een, xagaa waaye wakhtigaan oo kalena lama galo badda Een, dabaalka rabtid aqoon laakiin waxaa waaye xilligan oo kale badda waxaa halise aad u tahay xeesee leedahay marka waxaa waaye waxaan ugu digaa dhallinyarta een, badda soo aadayso in ay ka taxadiraan ay ay iska gelin badda oo maadaama ay ku qabaysanayaan xoogaa yar oo wakhti badan ay ku qabaysanin oo wakhti yar ay ay ku qabaystaan kadibna ay ka baxaan ee muhiimadda laakiin
ilmaha xagga isla taaganahay calis waxay imaadeen marka midka weynka cunuga way isdagaaleen badday isku luleen midka weynkaasoo midka yaraa midka weynkaasoo baxa midka yar midka weynkaa dad ku dhegi ceelkaasay galeen marka Aa, badda qaad ugu dambeyn adaad iyo ay dhow ayakoo is eestaan siroola lasoo bixiyey jirkooda maxaa ka muuqda marka jirkooda afka le cunbo ogtaali bas inta kale nadiif ay ka ahayd Aa, cid aqoonsato ma la helay may may ambalaasta haddii maayaysaa lagu qaad xitaa aqoonsata meel
cabdisalaan julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa qalab caafimaad waa ayaa qalab ku wareejisay xafiiska waaxda tacadiyada haweenka iyo caruurta ee booliska faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka gaar ahaan xawaaladda world remit waxa ay frig
mud u ahayd agaasimaha waaxdaasi deeqa salaad cali agab xafiiseed oo dhowr nooc ka kooban waxay ku wareejisay waaxda tacdiyada haweenka iyo caruurta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ay taliyo ka tahay firdowse cabdulaahi abtidoon balse loo garan ogyahay talise abtidoon wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxa ay sheegtay in qalabkan uu ahaa mid baahi weyn loo qabay sidoo kale agaasimo deeqa ayaa carabka ku dhufatay mar walba inay sidan u joogteen doonaan agabyada caynkan oo kale ah ee faa'iidada weyn u leh ayay tiri bulshada gaar ahaan kuwa loogu adeegayo deeqa salaad cali oo ah agaasimaha waaxda haweenka iyo ilaalinta cadaaladda carruurta ee wasaaradda cadaaladda xilli ay warbaahinta la hadlaysay waxay faahfaahin kooban ka bixisay agab xafiisyadadii ay wareejiyeen ka wasaarad ahaan Waxaan idiin sharaxo ujeeddada maanta aan halkan u joogno waxay tahay inaan agab xafiiseed kooban aan ku wareejino agaasimaha waaxda tacadiyada iyo caruurta ee ciidanka booliska soomaaliyeed Een, taliso firdowse cabdulaahi abtidoon runtii qalabkan ma aha mid baahida dabooli karo xafiisyada dowladda laakiin waa bilow fiican waan is leenahay caruurta soomaaliyeed oo biyo u gaar ah oo kiisaskooda lagu qoro bal intaas maaragta horta uga sii caawiya iyo sidoo kale wada shaqaynta labada maaragta instituushada booliiska iyo xafiiska wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xaquuqa insaanka haweenka iyo ilaalinta caruurtaba si loo xooji lahaa sidoo kale waxaan naga dhexeeya wada shaqayn xoogan hadday ahaan lahayd tababarada la xiriira sida caruurta loola dhaqmo wasaaraddu waxay soo saartay age verification policy oo ah hubinta da'da caruurta boolis loogu talagalay ayadana aan rabno maaragtaan tiriino dhowr jeerna aan ka soo saarnay sidoo kale een, boolisiga oo la xiriira ayadana weecinta in caruurta maaragta xabsiyada maaragta laga weeciyo ayadana wada shaqayn waxay nagala dhexaysaa booliiska si gaara saldhigyada iyo agaasimaha waaxda tacadiyada runtii farxad ayay noo tahay maanta inaan halkan joogno shaqadaana waa waajib qaran waana maaragtay waajib dastuuri ah dhankeeda firdowse cabdulaahi abtidoon taliyaha waaxda tacdiyada haweenka iyo caruurta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka mahadcelisay agabkii ay kala wareegtay wasaaradda cadaaladda xustayna in qalabkan uu daboolayo baahi weyn oo markii hore ay qabeen Een, marka hore ilaah mahad iska leh oo sababay inaan meeshaan maanta soo gaarno Een, marka xigta waxaa u mahad celinayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka een, dowladda federaalka soomaaliyeed khaasatan waxaa u mahad celinayaa agaasimaha waaxda caruurta iyo ilaalinta haweenka deeqo oo na soo gaarsiisa alaabtan Een, quruxda badan aa arkaysaan Een, alaabtan baahiyo badan oo xafiiska uu qabay iyo dhammaan saldhigyada oo qaybihiisa kala duwan Een, waxaa leeyahay waa mahadsantihiin waan idinka gudud waana idinka guddoonay waana ku faraxsanahay inaan idinla shaqeyno Een, waxyaabo badan ay naga caawin doontaa sida een, buugga hore aa u aragteen oobiga in xafii- een, maxaa la sheeg xafiiska caruurta ee saldhigyada ay helaan oobi gooni ah caruurta iyo haweenka faadimo cabduqaadir aday tvga dalsan muqdisho
agaasinka caafimaadka gobolka banaadir ayaa baaritaano caafimaad maanta u sameeyey caruurta agoonta ah ee ciidanka booliska soomaaliyeed kadib kormeer uu ku tegay xaruntooda uu kurdeexe warkaan faahfaahinaya
agaasinka caafimaadka gobolka banaadir oo u kuurgalaya badqabka howlaha caafimaad ee gobolka ayaa maanta waxa uu kormeer caafimaad ku tegay xarunta agoonta ciidamada booliiska soomaaliyeed halkaas oo ay ku jiraan caruur fara badan oo ay ka dhinteen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya inta uu socday kormeerka waxaa baaritaano caafimaad loo sameeyey qaar ka mid a caruurta halkaasi lagu xanaaneeyo taliyaha xarunta barbaarinta agoonta ee ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cali xirsi barre cali gaab ayaa ka mahad celiyey howlaha caafimaad ee maanta caruurta loo sameeyey waxaan leeyahay soo dhowaada waaxda caafimaadka gobolka banaadir iyo guud ahaan gobolka banaadir oo dhan waxaan idinku soo dhoweynaynaa xarunta barbaarinta caruurta oo aad u timaadeen dabcan xooggiinna iyo hantidiinna iyo aqoontiinna inaad ku sadaqaysataan caruurtan agoonta arrintan waan ka mahad celinaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa haddii aan idin celinay oo jooga idin nidhi oo aad naga ogolaateen haddana haddaan wax fiican martiqaadku hadduu fiicnaan waay asagana waa ka cudur daaranaynaa gabadh iyo wiilba waxaan idiin soo jeedinayaa ammaan tira badan ilaahayaan uga shukrinaynaa anigu waa idinka weynay wax badanaan ka warqabaa waxaanu issaaran oo dhan maalmo aan la heli jirin ayaan jirtay maanta wiil soomaaliyeed oo dhakhtara wiil soomaaliyeed oo suxafi ah suxufi ah wiil soomaaliyeed oo noocyada kala duwan oo caafimaadka ka shaqaynaya xilli ay yaraayeen aniga waxaan ku dhashay magaalada dho beledweyne beledweyne waxaa dadka ugu marka saddex loo qaybiyo meel talyaani waaye meelna yemanay ahayd beledweyne dadkaasaa ugu badnaa hadda dabcan dadki way suuleen waxaa markaa aan qabaa inaan maanta guulaysanay inaan horumar gaarnay maxaa malayn kartaa maalintaas aniga aan xasuusto lix jirkaygii wixii ka dambeeyey waxbaan ku xasuustay maantana toddobaatan sanaan jiraa marka maxaa u malaynaya ninkaas ma adduunyaa u laabana u malaynaya agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in uu soo gaaro xarunta agoonta ciidanka booliiska soomaaliya isagoo sheegay inuu garab taagan yahay mar weliba agoonta ciidanka booliiska soomaaliya iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir xagga caafimaadka hore ay ahayd inaan soo booqanno oo imaanno waxaan dareemaynaa inaan kasoo raagnay ilmahaas inaan kasoo raagnaa dareemaynaa sababta waxaa waaye mas-uuliyadna saaran waa ilmahaas inaan ka warhayno oo adeeg caafimaad intii aan bixi karno aan siino oo mararka qaar aan u imaano oo aan la qadayno oo aan dareensiino inay leeyihiin dad maxaa yeelay ilmahan waa mustaqbalkii berido waa dadkii beri dalkan iyo dadkan uu ku faani lahay annaga runtii wax badan hadda uma awoodno wax badan uma samayn karno laakiin wixii karaankeena bal uun u sameeya isdhahan ilmahan wixii karaankiina taliyaha aada ugu mahad celinaynaa shaqada weyn oo ka qabtay xeradan iyo dugsigan iyo dhammaan waxaa imaan jirnay meeshaanoo geed la harsada lahayn runtii maantana maxaa la lahaa haddaad gaartid saacad haddaad sii fadhidid qofka inuu ku dhexmooda laga yaabaa taliyaha hawshaas waxaa waaye ajirkeeda insha allahu aakhiro heli doonaa hadduusa haddaan adduunyadan helin annagana taliya waxaa ballan qaadayna haddana agaasinka caafimaadka gobolka banaadir wax allaale wixii maaragtay aan ilmahan aan qaban karno inaan u qabanno haddaan bishii laba jeer aan imaan weyno ugu yaraan bishii mar inaan isoo dhibno imaanno oo ilmahan u adeegno hadduu ilaa yaraa waxaa kaloo ka mahad celinaynaa qadadii noola sameeyey oo quruxda badneyd runtii taliyaha annaga waxba ma sameynin inta imaanaha qadeynaha haddana fruud noogula daray marka taliya arrintaas ka mahad celin ma ahayn waxaa waaye wixii annaga wixii ugu abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guudaan dhegeystayaal warkii habeen caawad kala socodsiina idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waana ginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel